bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa waay nuur bare waxaan ahay sanadii hore ee faati waxaan maaragta rabaa inaan maaragta ka hadlo arrimaha ka jiraan deegaanadan hadda aan joogna sidan maaragta faafi dhankan darajila division alxamdulilah meelo roob ayaa laga helay sida xagga xereyaha qaxootiga ilaa weelmareer caalin juqur alxamdulilah ilahay baa mahad leh dhulka roob baa laga helay daasimaa dhulka daaqa loogu fiicnaa oo dhulka daaqa lahaa oo sidii jumbis faafi maaragta ilaa harboole dhulkan maaragta dawaha ahaa roob kuma dhicin xoolihii marka wixii dhaqaaqi kara oo roobka la aadin karay roobabka la aadiyey wixii marka nuglaa oo caatada ahaa oo ama la qaadaye ama u ekaa meel lama gaarayo la dhexe ayaa lagu haastaa marka dawaha kuwaas oo markaa gacan in wax laga siiyo ma ugu yaadi dhulkay joogaan ay abaarta taha marka dadka shacabka ah ee xoolahaas lahaana haddii awalba naf naf ku nool ayaa la ahaa deegaanada xoolahan baa lagu noolaa anaga beer kale maana qabin beerta xoolaha baa beer noo ahay waxaad gadato iyo waxaad maasho hadigin ganacna waa ka dhinteen maalna habashiiduna hadi la maali ma laha marka dadkii asaga naftiisa aba baahan oo garab qabasho iyo in loo gurmado oo maaragta la caawiyo u baahan waxaan rabaa inaan baaq u diro maaragta dawladda countiga dadka deegaanadan hadda aan kasoo hadlayno sida hadda faafi iyo eriyadan maaragta dhadhaab iyo dhulkan sida maaragta ku noolaa haasatan sidii dawaha sida yombis faafi aagan harboole madaxburuug baadbilaal dawihii roob malaha ilaa dhawiso laga soo gaaro roob malaha dhulka roobkii waajifiyey duniyadii markaa meel alamaysi un maaragta roobka uu ka da-ay ayaa lala aaday oo deegaano badan oo kore dhulka kore oo lama deegaankaa ayaa roob ku dhacay oo meelahaas baa lala aaday marka waxaa lagaga tagay dawaha keli ee wixii ama caatada ahaa dhaqaaq waayo ama markaas oo la qaaday wixii ka dhintaba wixii kale hadda way joogaan weliba waa sidii oo kalete wax gacan laga siiyo ma ogiyo waxay hadda deegaanka ka daaqayaan oo dhulka asaga ay ka daaqahayaan ma jiro waxaa taa kasii dheer marka dadki lahaa duunyadaas annaga haddaan nahay dadkan soomaalida xoolo dhaqatada beerahaayna waa un xoolaha bay ahaayeen wax la gato iyo wax la maalay ahaayeen ganacna ma jiro maalna ma jiro labadaba hadigan way gabeen marka dadkii shacabka ahaa naftood waxay u baahan yihiin garab qabasho dadka in loo gurmaday u baahan tahay dawladda countiga iyo dawladda dhahaba